Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Diiriye Yabo iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Faysal Caraale Afrax ayaa kormeer ku tegay xabsiga dhexe Xamar ujeedka kormeerka ayaa ahaa mid markaasi mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ugu kuurgalayeen xaaladaha markaasi dhabta ah ee ka jira xabsiga dhexe iyo sida markaasi ay ugu jawaabi lahaayeen baahiyaha kala duwan ee markaasi ka taagan xabsiga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed diiriye yobo oo la hadlay warbaahinta kormeerka kadib ayaa markaasi ballanqaaday in maamulka gobolka banaadir uu ka jawaabi doono baahiyaha ka jira xabsiga dhexe maadaama ay ku xiran yihiin in ku dhow laba kun oo maxaabiisa bismi illahi raxmaan raxiim waxaan taagannahay xabsiga dhexe waxaan halkan maanta booqasho ku nimid xabsiga dhexe annagoo ka soconna maamulka gobolka banaadir wakiil buuxana ka ah duqa magaalada oo asaga laftirkiisu rabay inuu maaragta saakana qorshaha ay noogu jirtay xalana aan ku waabaraysanno inaan meeshaan nimaanno oo halkaan maanta aan wada nimaanno annagoo dhammaystiran laakiin howlo shaqooyin fara badan oo jira awgeed aan go'aansanno inaan isqaybinno halkaanna aan soo aadna aniga iyo xogayaha guudoo maamulka gobolka banaadir iyo agaasimayaashii gobolka weliba kuwii howlaha guud iyo nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada waxaa halkan ugu nimid taliyaha xabsiga taliya xigeenka iyo taliyaha ku-xigeenka maaragtay kusimihii maaragtay taliyaha afhayeenkii maaragtay ciidamada asluubta dabcan xabsiga waa ku soo wareegnay meel kasta waa tagnay waana aragnay maxaabiista iyo xaaladaha ay ku sugan tahay walow aanna ka maqnayn oo aan hadda ayaan dhoweedba bullaacadaha oo maaragtay xabsiga oo dhan aan shaqo badan ka qabannay oo hadda si fiican waxyaalaha ugu daran bullaacadaha ka mid ah ay hadda bullaacaduhu si fiican u shaqaynayaan maamulka gobolka banaadirna uu shaqadaas uu qabtay oo uu la qabtay xabsiga dhexe hadda qorshaheennu wuxuu ahaa inaan wixii kale oo baahiyaa oo jira aan soo aragno waa soo aragnay waana soo maaragtay nowdgaraysannay hadduu ilaahayra waa soo qorannay waxaan rajaynaynaa wixii awooddeenna iyo karaankeenna si deg dega in wax looga qaban doono duqiina aan kula laaban doonno hadduu ilaahay yidhaahdo hay-adaha kale oo dowladdana waxaan rajaynaynaa in xabsiga kuwa maaragta xabsiga calaaqada laleh iyo kuwa lalahayn intaba ina iyaga laftirkoodu ay wax badan ay wax allaale wixii ay la qaban karaan maxaabiista meeshan ku jirta iyo dadka gacanta ku haya intaba in lala qabto aad ayay muhiim u tahay dadkaanu de dabcan waa xukun sugayaal qaar waa xukuman yihiin qaar maaragtay waa isku jiraan dad isku jira waa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maxkamadahuna inay maaragtay xukumada iyo wixii maaragta daaha laftirkooda ay dedejiyaan annaguna hadduu ilaahay yidhaahdo gobolka banaadir haddaan nahay aad iyo aad ayaan u tixgeli doonaa baahiyaha maaragtay halkan hadda maanta aan ku soo aragnay si deg dega ayaana maaragta looga jawaabi doonaa xildhibaanada qaarkood oo halkan maanta aan isku aragna xataa waxay horena waa u kulannay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa xabsigaanu sidaan hadda maanta soo aragna amnigiisu aad iyo aad u adagyahay waa adagyahay amnigiisu waana muhiim in maaragtay amnigiisa la adkeeyo maxaa yeelay dad badan oo dembiilayaalah ayaa ku jira halkan dembigu ama ha weynaado ama ha yaraado qofku hadduu mar xabsiga ku jiro oo weliba eedaysana inta ka gudbo uu maaragtay uu noqdo qof maaragtay dembigii uu maaragtay lagu xukumay waa dembiile marka inta xukumadooda ay ka dhammaanayaan na dabcan halkaanay ku jiri doonaan waxaan rajaynaynaa marka ammaanka xabsigan hay-adaha ku shaqada leh ayagaaba maaragta hawshaas kuna shaqo leh iskana xil saarey sida hadda maaragta uu u adkaa oo looga shaqaynayo insha allahu tacaala intaasna in laga sii adkeeya hadduu ilaahay yidhaahdo annaguna haddaan maamulka gobolka banaadir nahay si fiican ayaan maaragta uga qaban doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo maalmaha soo socdana markaan ribootkan hadda aan madaxdii iyo duqii magaalada aan kula laabano waa wada imaan doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo annagu si deg deg ah u imaan doonnaa waxyaalaha hordhaca ah oo wax laga qaban karana sida haddaba aan idiin sheegna tiimaan usoo diri doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo aada iyo aad baad u mahadsantihiin jenaraale sabtow waa kaaga mahad celinaynaa soo dhoweyntaada asalaamu calaykum raxmatullah